wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa magaalada beerdhabo uga qeybgalay dood wadaag ku saabsanaa fahanka dhismaha golaha deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasi uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka irad agaasimaha guud ee macadka daraasaadka irad ayaa ka warbixiyey dhismaha golaha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasba waxaan ka dhaxli doonaa isleenahay maanta inaan faham weyn ka qaadano inta howlkan fadhisa keliya maahan inaan gaarsiin doono bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed sidaan ognahayna koonfur galbeed waxay hogaanka u haysaa dhismaha dowladaha hoose hanaankooda iyo maaragtay geedi socodka nabadda guud ahaan soomaaliya kaalin weynay kaga jirtaa taasna runtii waxaan maanta inaan halkan wax kaga taabana waxaan kusoo koobaya hadalkayga kusoo dhawaada barnaamijkan waa inoo furan yahay waxaan rajeyn inu guul noogu dhamaado wax badan aan ka faaideysan hadduu ilaadmo insha alla asalaamu calaykum waraxmat dhinaca kale ka qaybgalayaasha dood wadaagga ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in koonfur galbeed ay yeelato golo deegaan dowladnimada soomaaliya o dhan may buaha miileeka kahaase in may buaha deegaanahan koonfur galbeed may buaha yeete taas mar mayn saase ha madilaari soomaaliya consul hayn suubay madilaari dowladdan koreyti oo mahaytay oo ballan qaadi in may buaha degmooyinshe iyo weliba dhibaataysan un ogno oo ariirika jaran jidgooy badan may buaha jarta un og may yamay go-aanka dirir may buaha in oo la dhis consul may buaha la dhisa
macadka heritage waa macad cilmi baaris oo macad soomaaliyeed ah oo xaruntiisa ay tahay magaalada muqdisho laakiin runtii ka shaqeeya gobolada dalka soomaaliya oo dhan iyo sidoo kale geeska africa soomaalida degan inay u abuurto cilmi baariso taabanaya runtii duruufahooda iyo dhibaatooyinka sida gooniga ah markaas ay dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa u mahad celiyey macadka daraasaadka iraada oo isku xilqaamay dood wadaaggan la xiriira fahanka dhismaha golaha deegaanka saa hadda una soo koogno wal iswarsanno doodno nin suura galo waaytay hadda ka hor geeka fursad mayna siiyey un wada hadalna lamadaana macahad oo lamaadaba una tirsadaano heritage iyo irad inayna kulmayaano na seenaan bulshadii iyoonay dowladdii koonfur galbeed intiiba khusaytay arrintu maamul maamulka deegaanada iyada maynigaataa guul iyo farxad dood wadaaggan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose dhalinyaro qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha haween iyo marti sharaf kale